cabdiqadar oo walaal waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaanna idaacadda iyo warbaahinta waa salaamayaa aad baan idinkaga mahad celinayaa walaal safarkan shalayta ayaan waxaan kasoo kicinsanay gaalkacayo si jawaab looga jawaabayey safarkii november labada kun toddobiyo tobanka aan ku marnay gobolka mudug oo dhan safarkaasoo aan kusoo aragnay iskuulla bad deegaano badan oo aan iskuol ka jirin kuwaas oo markii dambe aakhirkii iskuulla aan ka sameynay la oo geeda hoostood iyo in lagu barto dadkii aan kula talinay dadkana aad bay umahadsan yihiin ayaguna xilligaa talada ay qaateen oo geedaha hoostood lagu baranayay sida shakaal kabaal iyo tuulo xabiibo saddexdaa tuulo baa waxaan u helnay iskuullo in loo dhiso oo awalna geeda hoostooda wax laga baranayay waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda unicef oo iyadoo barnaamijkaas runtii naga caawisay oo iskuulladan dhisitaankeeda ayadoo sababtay haddeetaan waxaan shalay soo dhagax dhignay iskuulkii tuulo xabiibo oo aan saddex qol fasalla ah usoo dhagax dhignay iyo afar tuuli iyo berkadi sidoo kalena margaawo ardada qayb ka mid a geeda hoostooda wax ku baranaysayna saddex fasal iyo afar suuli iyo berked baan ayagana usoo dhagax dignay maanta ita waxaan hadda kusii sugannaha usii soconaa kabaal oo awalan waxbarasho kaba jirin horaanta i ka hor laakiin anagu aan ka bilowno geeda hoosta in lagu barto ayagana intoo kaleaan usoo dhagax dhigaynaa shaqaduna waa la feer socotaayo buluketiga iyo waxoo dhan dhammaantood waa loo sameeyey waxaan rajeynaynaa in afartan beri gudahooda ay ku dhammaadaan waa saddex suuli iyo laba berkadood afar berkadood baan ka wadaa iyo waxaan ka sori afar suuli iyo hal berked shakaalna waa sidoo kale oo maantaan mari doonaa safarkaasna waa jawaab celinayo deegaanadii baahiyuhu ka jireen oo haddeetaan baahidiisii la hirgelinayo bay ku salaysanta walaala waa yahay marka mas-uul su-aashayda ugu dambaysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan iskuullaha waxaa jira iyaga aan weli kuraas helin oo isla safarkaagaas waxyaabihii aad soo aragtay ka mid ahaa iyaga qolyahaas maxaa jawaaboo ka hesha ama ka bixisa walaalow iskuullada qayb badan jawaab badan waan kelinay oo hadda shilim xoroole iyo ilfooxshe iyo reydable kuraastooda waa la geeyey adigu hadda ilaa hal iskuol baan aad noogu iskuullada weliba iskuolka uga baahida badnaa waa hayaan le isagana weli waan waxaan rajeynaynaa intaasna dugsheedka la furin inaan kuraastiisa isagana loo helo laakiin kuwa badanna waa u helnay laakiin sidoo kale waxaa mudo in la xuso iskuullo badan oo weligeeda hoostooda wax ku barto sida iskuulladan meesha culimmadan timoweyntu ay degan tahay ceelgardi gacan gacana fale oo kale marka iyagoo dhan weligeeda hoosteed ku bartaan waana rajeynaa sanadkan gudihiisa insha allah iyagana in loo helo